assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warka habeennimo ee dalsan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah taliska nabad sugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee niisa oo sheegay inay gacanta ugu soo dhigeen ku dhowaad toban qof oo siyaabooyin kala duwan ula macaamilaya dagaalamayaasha al-shabaab booliiska soomaaliya oo muqdisho kusoo bandhigay haweeney markaasi baraha bulshada lagu baahiyey sabradeeda ayadoo markaasi si xun u jirdisay gabar ay gabar uu dhalay nin ay kala tageen ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo si toosa qadka telefoonka kula hadlay qaar ka mida mas-uuliyiinta hogaaminaysa kacdoonka loogu soo horjeeda al-shabaab madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo bogaadiyey kacdoonka shacabka ee ka socda gobollada dalka dowladda turkiga oo si kullo cambaaraysay qaraxii ismidaamintaha ee maanta ka dhacay xerada jenaraal dhegbadan magaalada muqdisho wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn dad badan oo ku dhintay weerar gaadmo ah oo ka dhacay waqooyiga waddanka kenya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhammaystirana taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen ku dhowaad markaasi toban qofood oo siyaabooyin kala duwan ula macaamilayay dagaalamayaasha al-shabaab war qoraal ah oo markaasi lagu daabacay bogga twitter-ka ee taliska nisa ayaana lagu shaaciyay in la qabtay toban qof kuwaas oo lagu eedeeyey inay siyaabooyin kala duwan markaasi ula macaamileen dhaqdhaqaaqa al-shabaab inkastoo aysan faahfaahin ka bixin goobaha dadkaasi oo lagu qabtay sidoo kale taliska nabadsugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee nisa ayaa caddeeyey in tallaabo waafaqsan sharciga dalka laga qaadayo cid walba oo markaasi u tagta ama u adeegta al-shabaab iyagoo markaasi digniintana u diray dadka u garsoorka doonta dagaalamayaasha al-shabaab deegaanada markaasi ay kaga sug yihiin dalka arrintan ayaa ku saalaysa iyadoo sii kordhayaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka waxaana si gaar ah gobolada hirshabelle iyo markaasi ama deegaanada maamulkaas hirshabelle iyo galgaduudna markaasi ay ugu dhacyaan dagaalo udhexeeya ciidanka dowladda federaalka oo markaasi kaashanaya dadka shacabka iyo dagaalamayaasha dhaqdhaqaaqa al-shabaab dhinaca kalena booliiska soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo bandhigay haweeney muuqaalida baraha bulshada lagu baahiyey iyadoona markaasi si arxan darro ah u jirdilaysa gabar uu dhalay nin ay kala tageen shir jaraayad uu qabtay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya waxaa warbixintan inoogu diyaarisay wareega faadimo cabdiqaadir xasan
shukri cabdulaahi xaashi waa hooyo soomaaliyeed oo ku nooleed magaalada caasimada ee muqdisho mar qura ayay baraha bulshada ka soo muuqatay oo si aada u qabsatay ayadoo oo jirdilaysa gabar da'yar ah oo sagaal sano jirta laguna magacaabo sahro cabdulaahi maxamed waxaa la sheegay in gabadhaasi ay u ahayd eedo aabbaheed uu qabay balse ay kala tageen wararka qaar oo hoose aan helayno ayaa waxa ay sheegayeen in sababta keentay shukuri inay disho gabadhaasi eedada u ahayd ay ku kalliftay cabbitaan ay qasatay in gabadhaasi yar ay rabtay in ay cabto balse ay ku qaylisay naxdinta ay ka naxday darteed ayaa cabbitaankii waxa uu ku qubtay dhulka waxaana shukri ay markii dambe ku kacday falka jirdilka ahaa oo jirdil xun ayay u geysatay gabadha jirhkeedana waxaa ka muuqday dhaawacyo hore sida ciidanka boliiska soomaaliyeed ay sheegeen howlgal ay sameeyeen ayayna ku soo qabteen shukri cabdulaahi xaashi oo halkan oo ah xarunta dambi baarista c i d da ee magaalada muqdisho ayaa markaasi lagu soo xidhay waxaana sidoo kale ciidamada boliiska soomaaliyeed ay sheegeen in gabadha jirhkeeda uu ka muuqdo nabarro xoogan oo bogsaday oo hore eedada ay ugu geysay sidoo kale afhayeenka ciidanka boliiska soomaaliyeed oo warfidiyeenka la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in lala xisaabtami doono shukri islamarkaana cadaaladda la waafajin doono
shalay afar labaatankii sebteembar waxaa baraha bulshada ku baahay muuqaal lagu faafiyey kaas oo qof dumar ah oo eedaysano ah islamarkaana si arxandarro ah oo foolxumo bahalnimo ah u dilaysa una jirdilaysa cunug yar oo saqiir ah gabadhan yar oo saqiirka ah muuqaalkaas oo ku baahay baraha bulshada oo ciidanka booliiska soomaaliyeed kula xidhiiro dadweynaha ayaan baaris iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen saldhigga booliiska dayniile iyo hoggaanka baarista dembiyada ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaan gacanta ku soo dhignay iskaashi iyo wada shaqayn aan la leennahay ciidanka booliiska soomaaliyeed awgiis ayaan gacanta ku soo dhignay in naloo qabto eedaysanaha islamarkaana lagu soo simo hoggaanka baarista dembiyada ee c i d da eedaysanahan garabkayga taagan oo lagu magacaabo shukri cabdulaahi xaashi ina hooya cabdulaahi xasan kaariye waa qofta dumar ahaa eedaysanaha ah oo aad daawanayseen iyada oo jir dilaysa gabadhan yar oo saqiirka ah islamarkaana ku faafay baraha bulshada baarista hordhaca ah oo ay sameeyeen ciidanka boliiska soomaaliyeed ayaa noo caddaynaysa in eedaysanuhu ay tacaddi u geysatay cunuga yar oo saqiirka ah islamarkaana tacaddigu uusan ahayn wax ku ekaa dhacdo shalan keliya ku eg ay tahay dhacdo soo laalaabatay sida gabadha yar jirkeeda ka muuqata farka jirdilka oo loo geystay dhibbana sahra oo gabadhan yarta oo ayadana garabkayga bidix taagan waxaa ka dhaxeeya dhibbanaha aabbaheed ayaa horay u qabay oo ay xaas u ahayd shugri eedaysanuhu waxay eeddo u tahay shugri in kastoo hadda aabbaheed uusan qabin faadumo cabduqaadiraad ay tibiga dalsan xarunta c i d da muqdisho
mahadsanid waryahayga faadumo cabduqaadir xasan dhinaca kalena madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa war ka soo saaray dagaalada markaasi ka socda gobolada dalka ee looga soo horjeedo dagaalamayaasha al-shabaab kacdoonka marka dadka shacabka ay ka wadaan hiiraan iyo sidoo kalente girgiduud halkaas oo dagaalo culus oo qaraar markaas uu ku dhex marayo dadka deegaanka ee macusleyda loo yaqaano iyo dadka iyo markaasi ciidamada xoog dalka oo furimaha hore ee dagaal ku sugan madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa qoraal uu markaasi kusoo daawacay boggiisa facebooka wuxa uu markaas uga hadlay arrintan wuxuuna markaa bogaadiyey ciidamada xooga dalka soomaaliya ee dagaalka kula jira al-shabaab wuxuuna ku dhiirigeliyay in ay markaas dagaalka ay sii laba jibaaraan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa markaasi si toosa qadka telefoonka ama si goonigooniyaba ula hadlay mas-uuliyiinta qaar ka mid a dadka hogaaminaya dagaalka ka dhanka al-shabaab wasaaraha ayaa wasiirka gaashaandhigga cabdiqaadir maxamed nuur jaamac iyo taliyaha ciidanka janaal odaal yuusuf raage ku bogaadiyey doorkooda hogaamineed ee howlgalka markaasi guuleystay ee dibuxuran dalka wasaaraha uu ka dulaya bari markaasi mabaadi'da ku qotomta tiirka dibuxoreynta iyo sugidda amniga ayaa wuxuu tallaabadan u qaaday inuu si u dhiirigeliyo ciidanka ku sugan jiidda hore ee dagaalka gobolada hiiraan iyo galgaduud maruu ka hadlayana markaasi iyo dadka markaa mas-uuliyiinta ah oo qadka telefoonka ay kuwada hadleenna hadaladoodii waxaa ka mid ahaa
dhowr daqiiqa ka hor laakiin sida kale in general waa isku furan yahay jidka beledweyney buulaburta boqol kiiba boqol waa isku furan yahay waxaan guriga waa taliyaasha macawisayda nin ka mid a waxaana guud oo ku dhiibaya barnaamijsarka waa kana barnaamijsar xamsa asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu taliya waan ku salaamayaa iska warran see tahay alxamdulilah ra-isul wasaare waa fiicannahay ilaah baa noo badbaaday
waan fiicannahay walaalow annaguna runtii waa marka koowaad waan idin mahad celinayaa adiga iyo ciidanka iyo deegaanka intaba waan idin mahad celinayaa dadaalka aad samayseen iyo geesinimadiina iyo sida aad waddankiina u difaacdeen ilaa haddana u difaacaysaan waad ku mahadsan tihiin marka labaadna waa idin hambalyeynayaa runtii waxaan idin leeyahay hambalyo waad adkaateen waad guulaysateen soomaali oo dhan ayaa idin fiirinaysa runtii kudayasha aad mudan tihiin waana laydinku dayanayaa taariikh baad samaysteen aad iyo aad aad umahadsan tihiin waxaan ballan qaadaynaa dowladdu iyo shacabka intaba waa idin garab taagan yihiin gadaal iyo horay iyo dhinac kasta waa idinka jiraan nimankaasna waa soo afjaraynaa innagoo iswadana haddii ilaah yidhaahdo oo wada shaqaynayna waxaan rajaynayaa ciidankana sidaasaad iga gaadhsiin waad igu salaami waan idin garab taagannahay waad guulaysateen waad adkaateen waad jihaadaysaan mujaahidiin baa tihiin niyad wanaag ha lala yimaado dalka iyo dadka iyo diinta idinkaa difaacaya cadowgana waad ka difaacaysiin aad iyo aad baad noogu mahadsantihiin runtii inaan intaan dhahaan idin rabay inaan idiin ballan qaaday inaan idin garab taagannahay waan idin wada imaan doonaa haddii ilaa yidhahdo one by one marka ciidanka iyo saraakiisha iyo dhammaantoodna igu salaama khayrna waa idin rajaynayaa ilahay idankiis
waa mahadsan tahay ra-iisul wasaare hal mid ayaa kaa codsanaya meel walba horta waa la xoreeyey nimankaana aada u cabsi badanyihin oo dabadaa looga jabaa aniga jihaadaan nahay waxaan kaa codsanayaa in meelaha la qabtay dadka dad masaakiinaha joogo oo gargaar lala soo gaaro intaas horta kaa codsanaya qorshaha dawladdu waxaa weeye in degmo kasta iyo tuulo kastoo la xoreeyo biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo station booliiskii iyo maamulkii oo isku xiran iyo haddii ay dib u heshiisiin deegaanku u baahan yahay in iyadana loo dhammaystiro wasaaradaha qaabilsanna waan farnay oo waan amarnay hay-adaha caalamka oo inad kaalmeeyana ayakana had deertaanaan la fadhiyey laba dhowr daqiiqo ka hor oo aan arrintaa dhammaysanay waa diyaar amniga mar haddii la sugo waxa ku xigaaye waxaa weeye waa in shaqadaas la qabo dowladday u taallaa annaga iyo hirshabeellaan iska kaashanayna dowladda way ka go-an tahay waana ka shaqaynaynaa ilahay idankiis taas waana lagu ogyahay haddii la yidhahdo shaqadan aad baad u mahadsantahay
dowladda turkiga ayaa si adag u cambaaraysay weerarkii ismaaminta ah ee maanta ka dhacay xerada markaasi jenaraal dhegbadan ee magaalada muqdisho xil markaasi halkaas ay ka socotay diiwaangelinta iyo markaasi qorista dhalinyaro markaa kamid noqonaya ciidamada xooga dalka soomaaliya waxaan si adag u cambaarinaya falkaas foosha xun waxaana u rajeynaa in allah u naxariiso intii ku geeriyootay waxaana tacaso u dirnay bay yidhahdeen ehlada iyo sidoo kale dowladda iyo dadka shacabka soomaaliyeed aynu nahay saaxiibada iyo walaalaha ayaa lagu hiri bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaas turkiga turkiga wuxuu sii wadi doonaa taageerada soomaaliya dagaalada ay kula jiraan al-shabaab wax walbo ay awoodo ayuu ayuu markaasi qoraalka lagu sii raaciyay kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi turkiga halka warkaasi aad kala socotaan waa raadi hadalsan ee magaalada muqdisho khiyaartan dhegeystahay wararka soomaalida ka baxsanna waxaa ugu waaweyn saaxiib yaal dad ayaa ku dhintay weerar gaadma ah oo markaasi ka dhacay waqooyiga dalkaasi kenya faahfaahino kala duwan ayaana markaasi laga helayaa militariga wadankaasi kenya ayaa markaas howlgal ay sameeyeen waxaa markaasi sababtay khasaare kala duwan oo dad ay kasoo gaareen booliiska oo aanraada booliiska waqooyiga ee dalkaasi kenya ayaa sheegay in ugu yaraan koo iyo toban qof oo ay ku jiraan sideed askari ay direen burcad loo markaasi dhacay markaasi dhac geysanaysay askarta ayaa waxa ay baadigoobayeen xubno ka tirsan qowmiyadda lagu magacaabo bokoto kuwaas oo gorsii horeysay weerar ku ekiyay tuulada halkaasi ku taala kadibna markaa lo ay goobtaasi kala baxseen caaqil deegaankaasi kasoo jeeda ayaa kamid ah dadka ku baxay markaasi qulqultooyinka sabtidii ka dhacay deegaankaasi markaa lagu magacaabo turkana bayaan kasoo baxay booliiska kenya ayaa weerarkaasi ku tilmaamay inuu ahaa faldembi gaadmaa oo markaasi fulinimo ah horaantii bishan agost ayaa isla deegaankaasi ugu yaraan toddoba qof nolosha markaasi lagu gubay ilaa ay nafta ka baxday xilligaas waxaa jiray weerar looga sheekiyey inay markaasi ka dambeeyeen maleeshiyaadka qowmiyadda bokoota lagu magacaabo dadka markaasi dhaca xoolaha iyo markaasi isku dhacyada salka ku haya daaqa xoolaha ayaana ku badan deegaanada markaasi saxaraha xigeenka ee markaasi dalkaasi kenya gudaana warkii habeenimad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeysaa waanaga inta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel